barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaannu uga hadlaynaa weerarada mindiyaha oo aad u sara kacay magaalada tan london iyadoo sannadkan oo keliya marka la eego britanna lagu dilay dad gaaraya konton qof tobannaan dhallinyaro soomaali ah ayaa iyaguna qaybka dadka lagu dilay weerarada mindiyaha ee ka dhacaya dalkan britain haddaba maxay tahay sababta sida gaarka dhallinyarada soomaaliyeed ay ugu saamaynayso dilalka loo adeegsada mindiyaha dhibaatadanse maxaa laga qaban karaa barnaamijka waxaa igala qaybgelaya injineer cabdiraxmaan cumar oo ka mida dadka u ololeeya jaaliyadda soomaaliyeed ee dalkan britain islamarkaana ah aabba soomaaliyeed naciima cali xareed oo ah guddoomiyaha ururka mother and child oo dhowaana waday abaabullo looga hortegaya mindiyaha sida weyn dhibaatada ugu haya qoysaska soomaaliyeed iyo siraad cabdi aadan oo ah hooyo soomaaliyeed oo dhowaan wiilkeedii lagu dilay magaalada tan london dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka waxaana jecelaha inaan ku hormaro injineer cabdiraxmaan cumar injineere maxay tahay sababta inta badan weeraradan ay u kordhayaan marka laga hadlayo gaar ahaan london iyo dhallinyarada soomaalida oo ka mid a dadka sida weyn ay u saameeyeen weerarada dhinaca mindiyaha bismi illahi raxmaan raxiim marka hore ridwan waxaan kaaga mahad celinayaa fursaddan aad nasiseen b o e da markaan usoo laabto mawduuca aan gudaha u galo su-aashaada ahayd maxaad is leedahay midyahan laysku weerarayo sii kordhayo wallahi waxaan is leeyahay marka aad fiiriso dhallinyarada markay kasoo baxaan marxaladda ah in ay childhoodkii ka koreen oo ay dareemeen inuu wiil noqday ama uu nin noqday ilmihii yaraa uu markiiba ku dhaco waxa suuqa yaalla ee u badan ee ah ama made up story waxa soomaalida afka qalad lagu yirahdo afka soomaalida lagu yirahdo sheekooyin la abuuray oo ay tahay cunsuriyad baa jirta waxbarasho laguma ogola shaqada waxaa laysku siiyaa prioritization waxyaabo badan baa horta kaaba marka waxyaabo badan oo aruuray ayaa waxay keenaan dhallinyaradii soomaaliyeed oo actuallyna aniga aan qaar blame ka qaadanayno abayaasha oo ay tahay in burburka qoysaska uu qeyb xoog leh ka qaadanaya oo aad moodo statistically one in seven ama one in six in reeruha ay kala tageen ama culture clash ha dhaco oo waxyaaba kale ha lagu diriro ama dhaqaalaha lagu diriro oo aad moodid inuu aabuhu complete withdrawal waxa afka qalaad lagu yirahdo ama reerkii oo dhanba uu jarayo xididada u siibayo oo uu haddii ay qofkii hooyada ahayd isqabteen aanu xitaa carruurtii ka daba tegaynin waxyaaba badan baan isleehay waa u aanaynayaa inay is urursadeen oo ay kor u qaadeen waayahay injineere waa kuusoo noqon doonaa naciimo cali xareed inta badan waxaad la shaqaysaa dhalinyarada iyo hooyooyinka oo ururkaaga uu qaabilsan yahay dhowaanna waxaad qabateen shir aad looga hadlayay arrimaha mindiyaha iyo dhibaatooyinka ay dadka ku hayaan ma la qabtaa injineer cabdiraxmaan arrimaha la xiriira burburka qoysaska inuu qeyb muhiima ka yahay dilalka dhalinyarada soomaalida ee mindiyaha inta badan loo geysanayo ama iyaga laftirkooda isu geysanayo bismillahi raxmaan raxiim waan dhammaan horta waa salaamaya ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto salaan kabacdi injineerka fikirkeyga ma la qabo maxaa yeelay burburka fimilka wax badan wuu saameeyey laakiin dilka ma saameyn karo dilka annaga ayaa waxaan sameynay inaan dib u dhac u sameyno ha noqoto dhinacii aabihii dhinacii hooyadii hooyadii oo shaqo loo diray hooyadii oo waktigeedii guriga ka maqan aabihii oo asagana bus travel ama taxi travel ama noqday inuu biisi ku noqdo shaqooyinkii kale si uu u maareeyo noloshiisa iyo caruurtiisa iyo haddii ay xataa dhaco burbur fimil in uu ka warqabo ilmihiisa waqtigaan waqtigii hore jahliga waan ka gudubnay hadda waxaan joognaa in maxaa la dhahaa ii sheeg isku duubnaano oo isla shaqeyno arrinta mindidoo kalena waxaan naga maqan awareness inaan meel kasta ka dhigno sida shirweynihii xalla dhacay oo kale lasoo casumo dadka waddanka u shaqeeyo lalana shaqeeyo haddii aan lala shaqeynin caruurta gaabkaas ayay uga faa'iidaysanayaan waxaana dhacaysa markaas in caruurteena mar kasta la ogaarsado oo meel kasta ay joogaan lagu sameeyo laakiin aan laga daba tegin ama la bannaan bixin ee noqoto in aabayaasha allah raxmanraaximiin salaad jinaasada safka hore soo buuxiyaan dilka markuu dhacayna ay ka maqan yihin meesha taasna ay tahay aabe ah ku mashquulnaada inuu xanuunsan yahay inuu waddanka shaqo u maqan yahay in uu shaqo dowladeed hayo laakiin in aan hadda hurdada ka kacno oo shiftiga aan sameyno shaqadii aan kala bedelin doono habeenkiina ay la shaqayn doono maalintiina hooyada ilmaha joogi doonto hooy aabahana uu shaqayn doono habeenkii uu joojin doono shaqadii si uu ilmaha u ilaaliyo hadduu aaba xataa ilmihiis ahayn ilmaha kale waa aaba ayuu yahay waxaa jira ilmo aan waalid lahayn aabaha ka dhinta allah yarxam raaximiin nabi maxamed alayhi salatu salaam suu sheegay ama noogala dardaarmay haddii cunuga aaba uu waayo ummadda soomaaliyeed aaba u ah inayna ag marin aabayaasha soomaaliyeed sida ay hooyada hadda ay uga danqanaysa marka ay dareenkeeda noqoto in dil dhaco camal ay xanuunka beenka dareemayso aaboor inuu dareemo ayaan rajaynaya aynu isla wada shaqayn doono insha allah siraad cabdi aadan waa hooyo soomaaliyeed oo dhowaan wiilkeedii lagu dilay mindi allah u naxariistee welina xanuunka ayay dareemaysaa bal waxaan jeclaan lahaa adiga laftirkaaga ka sokow inaan wax kaa weydiiyo dhibaatooyinka mindiyaha dareenkaagu siduu yahay marka adiga iyo hooyooyin soomaaliyeed oo qaarkood aad taqaano caruurtoodii toori lagu dilo london
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka hore waxaan u mahad celinayaa v o a ridwaan xaaji cabdi waxaan ku leeyahay mahada kaa gaarto iyo walaashay maaragtaa niciimo xareed oo mother and child oo maanta noo agaasimeeyey maaragtaa iyo qadarin iyo sharaf aan u hayno programkan maanta baxaayo dareenkayga haddaan u gudbo waa hooyaan ahay hooyane maaragtaa always hooyo hooyo waa xanuun zaa'id ayaan dareemayaa inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun waxau ahay ayuub wiilkayga curudka ah curud iyo mid yarna horta waa isku mid laakiin aniga si zaa'id iyo afagta gareeye ima ahayn wiil keliya isma brotherkayga ma best friendkayga everything buu ii ahay ayuub allah raxman raaximiin waxaana dareemayaa hooyooyin badan inay xanuunka ila qabaan qaarkoodna ay qarsanayaan ay guriga kula jiraan inay ka hadlaynin ayagoo oo maaragta ka cabsi qabo ama in lagu caayo ama maaragta in lagu afagtigareeyo inta badan oo problem oo waxaa jiro soomaalideena dhexdeeda ah xataa hooyada markii cunugeeda la dilo meeshii loo garaabi lahaay la helbigareyn lahaay in annagii aan isku ceyno oo laisku mashquulo oo la yidhaahdo heblaayo wiilkeeda drug dealer u ahaay iidiyaa drug dealer ahayd iidaa saan ahayd iidaa raalli ka ahayd iidoona ogeyn maaragta xogogaal u ahayn wixii markaas dhacay waayahay goormaa wiilkaaga la dilay maxaase tuhunsan tahay adiga muxuu sababsaday
ayub maasha allah wuxuu ahay wiil aad u akhlaaq wanaagsan xaafadda aan deganaha caanka ah drugs iyo waxaas shaqo ku muusa lahayn laakiin waxaa jirtay dhalinyaronimo dhalinyarimada environmentiga environmentiga aad ku nooshahay sometimes wuu ku affecti garaynayaa iyadoo cabsi badan ee jirto cunugii hadduusan cayaalkan raacin oo la leeyahay isniijaad tahay booliiska ururfiyaantaa waay anaga gooni nooga tahay cabsidaasa waxay keentaa inuu ilmihii ku milmo inuu cunugan raaco cunugii marka wixii ayaka ay samaynayeen hadduu diido ama ka madax adeego waxay isleeyihiin ama war ama secretna iga bixiyaa ayub waxaan isleeyahay taas inuu afagti garaysa ayna ugu wici jireen mami boya tahay hooyadaha la sheekaysataa maarata ay ku bulin garayn jireen in badan taasaan isleeyahay wuu sababsade waayahay siraad aad baa umahadsan tahay injineer cabdiraxmaan haddii aan kusoo noqdo waxyaabo fara badana sabab looga dhigaa mindiyaha iyo toorida sida weyn ugu soo badanaysa dalkan britain gaar ahaan magaalada london oo markii ugu horreysay hadda aad moodid in meel sare ay gaareen mindiyaha iyo tooriyaha dadku ay isku weeraraan waxyaabo kale oo aad sabab u aragta ma jira sida bilayska oo mararka qaar loo arkay inay ka gaabiyeen shaqadooda mararka qaarkood dragiska iyo waxyaabaha maandooriyayaasha ah oo oo dhalinyaradu ay ku jiraan iyo mararka qaarkood xataa in dhalinyaradu ay marka laga hadlayo qoysaska iyo familka iyo iyo qoysaska ay ka imanayaan sidii loo baahnaa aanay u fahamsanayn nolosha waddankan
bismillahi raxmaan raxiim horta arrinkani waa waa dembi saameeyey nolosha waddankan ingiriiska afka qalaadna waa escalation macnihii wuxuu gaaray waddankan magaalo walba oo ka mid ah waxaa loo ekeysiyey style ama qaab soo kordhay ama mujtamaca in uu dhalinyarada ah ay isu qaataan tooriyo markay halkaas joogto marka waxaad dareemaysaa markaad aqoonta ama arrinta baarista ah loo loo nisbeeyo in aad moodid in ay abaabulan yihiin oo ay tahay dambiilayaal abaabulan waxaa shaki aan ka qabaa in aanu ahayn keliya gudaha ingiriis keliya inuusan ka abaabulnayn xitaa waddanka dibaddiisa overseas outside u k in ay isku xiran yihiin oo ay yihiin ringi isku xiran oo la abaabulay oo aad dareemaysidba in ay waxa kan ay isan ahayn wax ku dhacay kama ama shil mar iyo laba dhacay waxaan saas u leeyahay da'da la taarget gareeyey waa da u dhexaysa shan iyo toban jirka ilaa labaatan jirka waxaa la taargetgareeyey ama la weeraray ama toorreeda loo qaatay boqol kiiba sagaashan waa hal mujtamac oo la yidhahdo soomaali marka intaas fiiriso waxaa kuu soo baxaysa marka boolisku miyay ka dhagalaayihiin waa maya boolisku maxay arrintan ay u highlight gareyn waayeen ama ay u weyneyn waayeen ama ay wax weyn uga qaban waayeen dabcan fara badan baa lagu taagay boliiska su-aalo badan baa laga keenay waxaan aragnaa annaga waalidiin dhahaya ma u baahnid booliiska inaa u tagto sababtoo annagaaba toban jeer u tagnay waxaa naloo furay nambaro laleeyahay nambarkan waa nambarkaaga dacwadda oon mar ahayn laba ahayn saddex ahayn haddii aan kaa dhex galo dhalinyaro xataa aan soomaali ahayn ayaa mindiyahan lagu dilaa oo sanadkan oo keliya marka la eego konton dhalinyaro ah ayaa dhintay laakiin de soomaaliduna aad bay u badan yihiin marka la eego tiradooda marka maxaa soomaalida badiyay kula tahay marka laga hadlayo dadka dee madowga ah ee laga tirada badan yahay ee dalkan ku nool ridona horta dhalinyarada la laayay ee toorida lagu laayay two third waa soomaali I mean markii two third markay noqoto macnaheeda tobanka la dilaa todoba ka mida waa soomaali taasaan u leeyahay inay horta ay tahay profiling ama wax la target garaynayo ama wax organize garaysan oo abaabulan markaan su-aashaada usoo laabto oo ah maxaa keenay anagu horta mujtamac waxaan nahay calaaska ingiriiska ku nool meel walba kaga jira hadday tahay business classka hadday tahay political classka ama classka siyaasadda activistayaasha waa kuwan hadda aan la joognaba sida gabadhan soomaaliyeed muxuu ahaa naciimo xared mother and child care idinka journalistaha ah waad ogtahay meesha aad ka joogtaan counselorska waan ku leenahay lawyerska waddankan waan ku leenahay business communityga iskaba dhaafa one of the highest ama longest high streets in u k ganacsiga ka furan haddii aynan number one ahayn number two baan ka nahay waxaan nahay mujtamac ka mida mujtamaca canshuurta bixiya ingiriiska mujtamaca ugu ugu ugu ugu badan haddaanan ugu badnayna mar walba ingiriiska mujtamaca caddaanka ugu badan laakiin foreigners-ka ama dadka ajnabiga ah number one haddii aan number labaan ka nahay sax mid way jirtaa inaan nahay dad aan organize garaysnayn dad aan isku xirinayn arrintanna waa arrin saameynaysa back home markii aan dalkeena ku laabano waa usoo noqon doonaa waxyaabaha qaarkood naciima haddaan dib kugu soo laabto inta badan waa la kulantaa hooyooyinka iyo qaar dhalinyaro ah oo xabsiyada kasoo baxay oo markii hore dembiye loo haystay waxyaabaha aad is leedahay waad kala sheekaysataa ee la dhihi kara sabab ayay u yihiin tooriyaha maxaa ka mid a run ahaantii sidaa sheegta waaba shaqadeyda oo ilaahay ayla jeclaado shaqada adag dhalinyarada waa la kulmaa wax badan waan arkaa wax badan waa maqlaa wax badanna way ii sheegaan laakiin waxaa ka mida markii ay sida walaashay siraad ay ka dhawaajisoo kale in ilmaha ama footballkaoo kale laga wato ama iskuolkaoo kale ama cunuga loo arko in saaxiib la takooro camal takooridaasna ay ku qaldaan markuu lasoo saaxiibay inay meel qalada iyo meel aan munaasabadiisa ahayn ay geeyaan ay dhibka ku dhacaan dhalinyarada badanaa markaan weydiiye habar maxaa cabsida keenay waay midida u qaadataan maxay u dhacdaa keligiin ma isku kalsoonaataan ma israacdaan feerka ma barataan habar yar maxaa mididan u qaadataan waxay dhaheen habar yar ayagaba way wataan laakiin dilka annaga soomaalida ku hormarno ama annagaa ku dhimano allah raxmanraximiin ama annagaa dhaawaca gaarsiisano looyariin adagna ma haystaan ilmaheena maxkamadda markaan joogno waxaa arkaysaa kii la doodayo dhaawaca ahaa inuu badbaado kii victimka dhibanaha ahaana in xukun dheer lagu dhufto oon haysan looyariintii sida walaalkay uu ka dhawaajiyo kale dadka activitisayaasha ama aqaan ani xaasidiin soomaalida u bateen in aan naga sixiranahay inaan wax kale kusii jeedno sabka hore waan ku jirnaa laakiin ma muuqano waa inaan isku imaanaa waa inaan dhalinyarada la sheekaysanaa caawinaa annaga hadda youth workshop waan u sameynaa waan isku keenaa inay doodaan ay hadlaan run ahaantiina aadaan u fikiraa aadaan u walwalaa wallahi markii mindi aan maqlo ay soona noqoto xalay oo kale dadaa la dila hadeertaan wiil soomaaliya gacanta laga jarayaa la yiri wiil kaleta sidoo kale wuu ku dhintay mar walbana mididaan way istaagi doonto ilaa annaga hadda markaan sameeyey xataa maskaxdayda ama aan fariistay woodproofkay askarta wataan heer waxaan gaar inaan ani kamiriyeen ma samayn karnaa si ay ciyaalka isku celin wuxuu yidhi kii gaankiska ahaa am mr hared aa imaan doono dhihi doono kan anigana waa cabsanaa ii geli yaad marka difaacaysiin haddii aad geedaan wada gadaan ama aad samaysaan marka aniga waxaan leeyahay dhalinyarada aaday u walwalaan aaday noola soo xiriiraan layn waxaan haysanaa qadka isla markii aan helno inoo soo dhaco wixii dhaca xaafadda ama meel kale xataa laakiin waxaan aad iyo aad uga walwalaa oon uga walwalaa mar walbana aan jeclahay hooyooyinka sida hadda siraad activitiesayaasha ah inay safka hore imaadaan oga digaan ilmahooda ama ay ka hadlaan meediyaha dhibkii ay soo mareen cunuga ma ahan waxa hooyada ma qaldano cunugaa la qalday cunug yar waaye waa la qaldi karaa dadka second janisa la siiyaa in lagu takooro ma ahan in la siin ma ahan in lala xiriiro ma ahan in cunugii keliya la dhaho hiblaayo saasay ahayd dariskaaga waa lagu weydiin doonaa laakiin waxaan aniga rajaynayaa maadaama hadda aan arrintan aan hadda u istaagin oon toban sana aan ku dhex jirno in ay arrintaa noqon doonto in meel kasta laga sameeyo aabayaasha activitieskana ay garab kasoo istaagi doonaan carruurtooda waayahay naciim aad baa umahadsan tahay siraad haddii aan kusoo noqdo wiilkaaga allah u naxariistee ka horna waa la dhaawacay inta hadda aan la dilin caawimaad ma isku dayday inaad ka heshid booliiska ama hay-adaha kale ee dalkan iyo communitiyada ama ururada soomaalida maxaadse ka baratay intii aad ku dhex jirta dhibaatadan oo aad isleedahay waa uga faa'iideyn kartaa hooyooyinka dhibkaagoo kale laga yaaba inay mari doonaan amaba haddaba ku dhex jira
ridwaan xaaji cabdi waa mahadsan tahay waxaan leeyahay horta hooyooyinka soomaaliyeed kowda hore horta waa inay ubadkiina idinka saaxiib la noqotaan oo confidencena aad siisaan hooyo walba iyadoo ka cabsanaysa hooyada kale ee waxay cunugeeda ku caraadine embarasa igu samaysaa jidkaasaa taagneyd kana samayse waxa keliya ee xooga saaraysa waxay ta qofkaas wuxuu arkaayo uma jeedo wiilkeeda problemka haysta iyo culayska haysto idhibka waxaan ku advice garayn lahay hooyooyinka horta ubadkooda kow in ayaga saaxiib la noqdaan marka ilmaha maaragta ufreen la noqdo wuxuu ogaanayaa meesha ay wax ka qurunsanta diibti waa ogaanaysaa wax walbana wuu kuu sheegaa cunuga laakiin markaad cunuga ka horgeyso waryaa cayaal suu qaatay jidkaad taagneed raagsaa gadaysa waxaa laga yaabaa inuusan ahayn laakiin uu jidkaas la taagnaayo cayaalkaas cabsi u ka cabsanaayo uuna wuxuu kuu sheegi karin cunuga because waad ku ceynaysaa hooyooyinka horta ilmaha ayakaa daamaj garayo kow midda labaad oo ah booliiska caawinaad ma ka heshay realityga waddankan jira waxay tahay booliis laba noocay u kala baxeen mid waa mid oo ma aragtaa honest u ah shaqadiisa midna waaba mid cayaalkan bullin garaynayaba oo cunugii isagoon wixii ahayn xataa wixii ka dhigaayo dhibkii markaa u sheegtana aan wax kula qabanaynin ana hooyo wax qarsata ma aan ahayn intii day one wiilkayga waddankan kasoo celiyay markuu dhaawacmaayo dragis magadaynin wax magadaynin bilooyin waddanka joogay iskuolka uu dhiganaya lagu bulingaray suna la siiyey koo meesha la iga soo asiibay markuu warkooda diida suna la siiyey iskuolkia la iga bixiyey iskuol privatean tegi jiray anaa iska bixin jiray socialka waxay igu caawiyeen taxiga geynayo kana keenaayo the fight after that haddana baabuura lagu dhufta guriga hortiisa before intaan baabuurka lagu dhufanin anigaa laisoo ataagaraya aniga cunugeyga hamismid an fulham baro waxay ii sheegeen kaamirooyinka hamismid an fulham dhanba inay shaqaynaynin the kiiska sida loo qariyo the kiiska shutdown aa la iiga sameeyey ilaa haddana maarata weli waa ku daba jiraa maaha inaan ka jiiftay midda kale tan mindida ku dhacda ninka mindida ku dhafta anoo hebel ahaa kiiskeyga la xiray ilaa hadda liima sheegin explanation lama siin hadda laakiin dibaa loo furi doonaa kiiska midda saddexaad oo hadda uu ku dhiman doono waan u sheegnay waxaan ku dhahnay wiilkayga wuxuu leeyahay rag badan ay soo ataaggaraynaya waa lay qasbooyaa bullina laygu hayaa laba mid idinkaynay jirtaa inaa isafgaraysaan iyo inaa xabsi igeysaan markaan ayakii aan kula xiriiro oon ma aragtaa aan socialkii iyoba aan la xiriirna booliiskane arbaco mitin aan lahayn tarisdayna waa la dilo oo khamiis ah jimcana tigida uga onaya soomaaliya inaan aadno laakiin ilaahay ma dhihin wuu sababsaday ayub laakiin waxaan leeyahay in ayubo kale uusan naga dhiman hooyooyinka aan istaagno oo annaga aan iscaawino oon gacmaha isqabsanno walaalka dhibkiisana aan lagu farxin
aad baa umahadsan tahay allah unaxariisto samir imaanna allah naga wada siiyo engineer cabdiraxmaan haddii aan kusoo noqdo dhibaatooyinka bulshada soomaalida haysta ma yara waa bulsho marka laga hadlayo dalkan ku cusub waa bulsho dhibaatooyin dhinaca qoysaska ah ay maaragtay dhibaatooyin fara badan ku hayaan waa bulsho mararka qaarkood ay suuragal tahay in wax badan aanay ka fahamsanayn sidii ubadka loo barbaarin lahaa iyo mararka qaarkood waxbarashada u baahan yahay iyo sida loola xiriiraya waxyaabahaas oo dhan waxyaabahaas markaad eegto ma ku muuqataa in bulshada soomaalida laftirkooda eed la saari karo oo la dhihi karo ayagaa laga rabaa inay fahmaan sida ubadka loo badbaadin karo
ridwan waa mahadsan tahay ridwan mushkiladda jirta waxaa weeye horta ma la wada saxsana mana la wada khaldana annagu dabeecad baan la nimid dhaqan baan la nimid meeshan hadda waxaan isleeyahay waxaan maraynaa third generation qofkii yimiday ama dadkii ugu soo horreeyay yimiday waxay dhaleen ayaa wax sii dhalay marka meeshaas ay joogto macnaheedu waxa weeye inaan annagana dhaqankeena wax badan ka bedelno hadda ma raba inaan wax fara ku taagtaago khaladaad badan way jiraan oo annaga dhaqan noo ah oo aan qaadanaynin meeshan waxa yaalla dabcan haddana waan ku sheegay laba dhaqan baa isku dhacay kii aan wadanay kii aan u nimiday laakiin waa inaan wax ku baranaa third generation means fourth generation kii afaraad aboolan bay tira soomaalida awow baan hadda maraynaa aboolan baa la gelayaa mar dhow almost thirty years ka badan aan joognaa maaskan ka hadlaya markii xoogga loo yimida yurub dadkii aqoontii lama wada lahaa ma la wada baraarugsana xaafadii iyo dhaqankii canugu isaga korayay meeshan ma yaalaan meeshan waxaa yaal dhaqan afka carabiga lagu yidhahdo rigli cala rigli in ilmihii man to man cagta cagta loo saaro sida ay sheegeen hooyooyinkan hadda ee lala saxiibo waaya laakiin hal arrin oo muhiima oo dadka qaar ay ay tuumayaana jiri karta oo ah maadaama qoysaska qaarkood laga yaaba inay dhaqaale ahaan hooseeyaan inay qayb ka tahay mararka qaar carruurta laftirkooda inay ka ganacsadaan waxyaabaha loo yaqaana maandooriyaha halkaasna dhibaatadu ay tahay xooggeeda taas ma aaminsan tahay ridwan maya ridwan aniga marnaba dhaqaale dari walba iyo low level kasta welfare qofka qaata ee buugga ceyrta saxiixa marnaba xaq ma u yeelanayo marnabana ma ku helayo difaac ilmihiisii oo dhaqaale u waayay ee waddada soo istaagay organized crime nimana ama ring drug dealers a dhexda ka galay taaso xal ma aha difaacna maaha taas waxaan isleeyahay ka gaabin oo annagii waalidka ayaan ka gaabinay inaan ilmihii u caqli celin karno daberi karno geedkaasi sida uu baxay ku xiran tahay geedkaas soo baxay haddii faraha laga qaado wadduu xiri karaa guri dhan buu dumin karaa marka ilmaha yarka ah dhaqaalo walba aa ku dhashay iyo nolol walba ama circumstance walba aa ku jirto waxay ku xiran tahay sida aad adiga u diyaariso sida adiga aad u treat garayso sida adiga aad saaxiib ula noqoto sida aad maskaxdaada aad wax ugu shubto maskaxdiisa laakiin markaan kasoo tagno eedaha aan u haysano booliiska iyo counsularada iyo systemka dawliga ah ee dalkan ka jira dabcan annaga way jirtaa waalidiin aad u khaldan oo aan is leeyahay ilmihii waxay u baahnaa ina waxyaaba kale lagu bixiyey waxaan soo marna annaga ilmo boorasha la siinaya ee aan waxyaabaha nafaqada asaasiga ah ee lagu koriyo ilmaha la siinay waxaan soo marnay firtijeero haawanaya oo ilmihii laleeyahay lacagtii guri baa dubay laga iibinaya ama guri baa waxaa laga iibinaya meel hebel waxaan soo marnay all of these akhirkiina guryihii waa la dhacay oo meelihii laga iibiyo o dhanba wadamadii laga iibiyaa dib u dhacay ilmihiina farihii waa ka baxeen marka waxaan islenahay intaas wax badan baa lagu bartay wax badanna waan ku qaadanay marka after all hadda waxaa la marayaa in aan waaqiciga aan face garayno ama realityga inaan wajahno maas baa loo dhimanaya ilahan ka magan galnay carruurtii waa la leynaya waxbaa socda dadka waaweynaaye baa kala shakisan haddii soomaaliya la joogay qarax laga baqo meeshan qofka ka hor yimaada wakti dambe ama waktiyada meelaha cidlada ah waxsilada muxuu la hulaaban yahay tooreedii miyaa bilaaba rabta marka shaki intaas leeg nagu jira insha allah waaya cabdiraxmaan aan kusoo noqdo naciimo cali xareed xarun baad leedahay dhalinyaro soomaaliyeed oo qaarkood xabsiyada kasoo baxaad la kulantaa arrinta dad badan ay qabaan ee ah in soomaalidu ay isku takooraan haddii qofka dhalinyarada uu xabsi kasoo baxo oo caawimaadii loo baahnaa aanu helin iyo dhaqan celintii arrimahaas laftirkooda qayb ma ka tahay kula tahay in dhalinyaro fara badan oo dhibaatooyin markii hore loo xiray marka haddana dib loo soo daayay aysan kaalmo idinku filan idinka helayn adiga iyo dadka kula midka ah ee soomaalida ah su-aal fiican ilmaha horta sidaa sheegtay xabsigii markuu kasoo baxo waa laba mid qofka waxaa laga yaabaa innocent inuu ah dembigaba uu lahayn oo ciqaab adagna maray markuu kasoo baxana ee bulshada takooraan annagoo kale hadda ma takoorno waa xarun weyn ay ku kulmaan kii educationkiisi ka tegay waan ku celinaa apprenticeship wax la dhaho oo shan boqolood baan intuu qaatay iyo laptop oo jaamacaddiisa ku diyaarinayo injineernimo ama i t uu baranayo waxaa dhacdo in uu shaqaha duraba shaqo yar aan u abuurno oon u wacno kambaniyaasha waaweyn oon c v-giisa aan u diyaarino laakiin lagu taaragargaraynin cunugan xabsiguu kasoo baxay hadda waa aragtay dhalinyaro badan aa nala shaqeeyo xabsigeda kasoo baxeen qaar sportskay noo qaabilsan yihin qaar adminkay noo fadhiyaan qaar boorsade noo lacagihii ku jiraan loo dhiibaayey maamulaan ma ahan ilmaheena ilmo shalay macnaha wixii ku dhacay jecel inay ku noqdaan oo way ka gudbaan xilliga jahliga waxay rabaan cunugaas kale inay sii badbaadiyaan meesha ay kasoo baxeen ay ogyihiin meel loo noqona inayn ahayn shalay soomaaliden waxaa ku jiran o ninkan xabsigu ku noqonaa sariirtiisa u banaan waa been xabsi waa meel xun anigaa tegay anigaa ka shaqeeyo waxaana u qaatay anigoo shaqo adaga kiigaas inaan ilmaha gudaha u galo limitkeyga anytime aan u gelaayo oon la hadlaayo hadda qaaraa xanuunsan oo meesha dhexdeeda mentalku noqday oo takhaatiiraysan oo laleeyahay tigbokisa loo siiyo cuntada inuu cuno halaga dhigo dadkaas xataa waxaan u gudbinay inay isbitaallada ay seexdaan ay ka baxaan maadaama ay isku isla shaqeeyaan ciyaalka maadaama xabsiga uu xun yahay waqtigiisan adag yahay taymkiisana ay tahay meel walwal badan hooyadii joogin albaabka ay u xiraayeen ay ku kibraayeen ay taleefonka ka daminayeen qof kula hadlaysa jirin cunto kugu filin haysan hurdadooda walwal ay tahay meel adag ay ku jiifaan in qaab adag ay maraayaan marka cunugii kasoo baxo ma raba inuu ku noqdo mid kale ayaan ku darsanayaa ridwaan ilmaheena shaqo ma weynin shaqo way yeelaan kambaniyaasha haddii ay donate gareeyaan boqol kambani haddii ay boqol baan ay bixiyaan bishii ten thousand baan waxay soo saari kartaa labaatan cunug oo ajabi meento oo maantay ku noqonayn inay jidka istaagaan midda kale oo jidka istaagidan ku sheegaa ma ahan daraaga cunug inuu jecel yahay inuu gado ma ahan waalidka inuu jecel yahay aabbaha ma jeclo hooyada ma jeclo aabbe maanta aabbaa tahay ma jeclid cunugaagii yaraantii rabasha ilaa neersare aad soo wadatay oo step by step aad kusoo korsatay inuu jid qalad yahay ilmaha waa la buli karaya waa lagu qasbaa waxaa la actor iska dhig gal dukaankan wax soo xad ilma waxaa aragnay loo kala lacag loo kala samaynayo oo laga qaadayo kaarkiisa laakiin cabsanayo hooyadin u sheegi karin loosoo transferayo soddon kun afartan kun aniga waxaan leeyahay waalidka meel kasta ay joogaan oo maantana maqlayo fursadan qaaliga aanatiisa aan ka faa'iday waa usoo noqon doonaa xalka naciima aad baa umahadsan tahay barnaamijka gebagabadiisaan ku jirnaa siraad maxaad is leedahay adiga maxaad xal u aragtaa oo dhibaatooyinka dhalinyarada soomaaliyeed haysta looga bixi karaa gaar ahaan marka laga hadlayo mindiyaha sida weyn baryahan dadka soomaalidu dhibaataha faraha badan uga haysta
horta ilmaha problemka inta badan wuxuu ka imaadaa educationka inta iskuul iskuulaadka markuu cunuga high school uu gaaro pressure badanaa koro waalidiinta waxaan leeyahay iskuulka markuu cunuga high school gaaro ha u dhaafina inuu maaragta uu isku filan yahay ha u dhaafina waa inaad la shaqaysaan aad cunugaaga time aad ku spendigarayso hooyooyinka saa ognahay inta badan boqolkiiba siddeetan ilmaha time ma siiyaan ilmaha markuu iskuulka joogo situationka iskuulka waa inaad la socoto meeshaasu problem ka imaadaa day one wuxuu cunay wuxuu sameeyey behavioranka iskuolkiisa educationkiisa waa inaad la socoto haddaadan la soconin cunuga ma controli kartid horta markuu weynaado waa midda koowaad midda labaad cunuga baahi ma u geynin inuu jidkaas istaago u draagis isticmaalo broblemka ugu weyn waxwaa bullin ka imaado markuu cunuga iskuolka joogo cunuga marka haddii adi aadan la saaxiibin aadan ogaanin cunugaaga broblemka uu tabanayo iyo wuxuu la kulmay iyo hows mama today sa ahayd aadan dhihin maaragta wax makuu hagaagaan midda saddexaad hooyo walboo shaqayso hooyo walboo shaqayso meeshaan waa la wada shaqeeya gaaladu way shaqaysaa hooyo walba shaqaysa cunugeeda time ee la qaadato ma weynin yaan realityka marka la isku sheego ee hooyooyinka aanba diyaar u ahayn some of them inay time siiyaanba ubadkooda aniga waxaan eedayaa hooyooyinka iyo aabooyinka wiilkana markuu soo qaangaaro wuxuu u baahan yahay aabbaha hooyada waa intay yarta aas-aaska aabbaha markuu cunuga soo weynaado tarbiyadiisa masaajidka u aadayo wuxuu u sameynaya inuu fareen la noqdo cunugiisa time ku isbendigareeyo marka fadlan waalidiinta yaan la is eedin aabbaaya hooyaana hooya aabba waan wadanahay gaal iyo muslim no one jecel male inuu cunugiisa jidka taagnaado laakiin wada shaqaynta yaa naga maqan aan wada shaqayno wabilahi tawfiiq aad baa umahadsan tahay injineer cabdiraxmaan adiga seed u aragtaa xalka
bismillaah xalka horta ilaahay baa haya laakiin xalka waa iska fududahay waana iska cadyahay maadaama aan hadda afartan sano xirayno ku dhowaad waan baranay mujtamacii dhex galnay high streetkaasina ay wax walba yaalaan oo dukaanka iyo khamaarka baabkii khamriga kii caanaha laga iibinayay dukaankii jiibka farmasigii kii barifoomka kii dharkii maadaama ay wixii o dhan isgarab yaalaan in aan bal horta waaqiciga wajahno horta ogaana bal high streetkii inaan lagu iibin hilib iyo caano keliya wax walba horta lagu iibiyo dadka marayna aan wada ahayn dad caano iyo hilib wada iibsadee wax walba dad wada iibsada inay joogaan oo dragiskiina lagu iibiyo marka taas uu qofka waaqicigaas wajaho waxaa ku xigaysa annaga ka mujtamac ahaan in aan regroup iyo reorganize inaan samayno in aan iska ilowno wixii lala tacaadufi jiray ee ahaa jufa hebel iyo qabiil hebel iyo waxaa hadda dalka ka jira loo anagu mar walba anigu mar walba dalkan u marjacaya waddankan markaan joogno four point five-ka loo yaqaano iyo communitiyada aasaaska looga dhigay qabiilka iyo qoysaska iyo dadka asxaabta iyo kuwa korruptiga ah ama ku dhaca magaca communityga soomaalida hantida ku dhaca ee wax ku booba ee guryaha ku dhisa ee caruurtoodii ka ba- ba- ba- basanbastay ee ayagii marin habaabay marka waxaan is leeyahay bal aan isu soo laabano waaqiciga ha la wajaho wixii la boobi karo wixii la dhici karo wixii guri laga carari karo wixii ilmo la abandan garayn karo waxaasoo dhan way isku soo dhammaadeen hadda waxay maraysaa tooridii oo cirka sii gelaysa marka waxaan aaminsanaha soomaalida inaan isu nimaadno Eh, the more we gather caruurtiina way arkaysaa dadkii isu yimiday organizationadii walow aan shentarkii xasaasi ka qabnay oo waxaan oo dhan basic bay u dhuranayaan oo qofku eh, orientationka ma jecla soomaaliga ah wargata guulooda ma noqon karo uu leeyahay laakiin org- or- eh, orientationka waa lagu khasban yahay waa wax mujtamacan ay ku dhismeen waxa ay civilized ku noqdeen waxa ay ku horumareen waxa ay heerkan ku gaareen marka aniga waxaan qabaa let's come together aan isu nimaadno eh, mother and care wherever you go waxaa arkaysaa hal baro oo ay taalo more than fourteen somali community oo is wada barbar yaacay marka waxaasoo dhan waxay keeneen fashil marka aan ka waantoon aan isleeyahay aniga aan isu nimaadno aan samayno strong community insha allahu tacala aad baa umahadsan tahay ugu dambeyn n aan u gudbiyo naciimo cali xareed n adoo soo koobaya naciima maxaad is leedahay xalka waa lagu gaari karaa Een, runtii halka een, way ka wada hadleen walaalahayga qiimaha badan Een, halka waxaan leeyahay ridwaanow aniga waxaan u hadlayaa horta hore hiil hooyo hooyanimo hooyo inay soo baxdo ay timaado banaanka ay meesha ilmaha taagin aan la istaagno aan la shaqeyno aan halkana wuxuu ku imaanaya ilmaheena mindida waay waay waay ee u dhacdaa waa isweydiine maxaa solutionna maxaa xal ay hadda taal halka waxaa taal in ilmaha feer la baro jimkana la geeyo een, een, laguna adkeeyo een, hooyada waxaan leeyahay hooyo hadduu wiilkaaga fiican yahay u jaamacad aada u ka badbaadi dilkii dhibka hooyada kala caawi hooyo waxaa jirta dhimatay ridwaano allah raxma raaximiin oo raja ah oo agoon ah oo cunugeediina aysan ehelka ka burinaya jidka inaan hooyadaas matelno usoo baxno meel kasta gruubka ilmaha joogaan ugu imaano een, mindidana xal ka timaado aan la xisaabtano booliska booliska waxay kuleeyihin annaga waa siday sheegtay walaasha waa laba qayb qaybna waxay ku leedahay een, gurigaan waxaan ku galnaa dhibaato dilan kala kulanaa bistoolooyin mindi buris waa abiin galnaa waana nasiixaysaan nala shaqeeya dadkii la shaqeyn lahaa ma lahan marka dadkii la shaqeyn lahaa hadda tirada qoraynaa xawrinteena waa showr bushaa imaadaan si habeenkii ay u wareegaan waalidiinta ay u raacaan een, ciidankaas ayna ilmaha uga badbaadiyaan jidadka ay taagiin isku ballansanayaan shiisha balayska oo kale diskotoogyada oo kale een, hoteelada oo kale een, cunugba cunugka kale wuu yaqaan meesha uu tagayo caawa dilka markuu dhacayo way is wada ogyihiin inaan ilmihii la shaqayno hooyo hil hooyaan haysteen soo baxaan isla shaqaynaya asalaamu calaykum waraxmatullah aad iyo aad baa umahadsan tihiin dhammaantiin toddobaadkanna intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu uga hadlaynay weerarada dhinaca mindiyaha ee ku soo badanaya magaalada tan london iyo guud ahaan dalka britain waxaa barnaamijka igala qaybgelaya injineer cabdiraxmaan cumar oo ka mida dadka u ololeeya jaaliyadda soomaaliyeed ee dalkan britain naciima cali xareed oo ah guddoomiyaha ururka mother and child muddooyinkii dambana waday barnaamijyo lagaga hadlayo dhibaatooyinka dhinaca mindiyaha iyo siraad cabdi aadan oo ah hooyo soomaaliyeed oo wiilkeedii ku weysay weerarada dhinaca mindiyaha ah intaa aynu kulmi doonno hadduu eebbaha woo daliheedmo mar kale waa ridwaan xaaji oo idinla nabadgeliyo